habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacaddeena caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a ooda kaga imaanaysa washington
waa habeen sabti ah shan iyo labaatanka bisha abril sannadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada idaacaddeenna aad ku maal doontaan waxaa ka mid ah boqolaal qof oo maanta mudaaharaad ka sameeyey muqdisho kaasoo ugu soo horjeedeen dil xalayto askari ka tirsan ciidamada dawladda uu u geystay dad rayada waxaan u soo banaanbaxay inaan xaafada nagu dilo oo aanu kaafurayno noo imaada xaafadda nagu dilo gabadha iyadoo dhardha ii dhaqdhaqanaysa alaab la dilay oo umulaysa oo toban biri dhalan ayaan u soo banaanbaxay wiilkii wadnahay wadhacday askariga oo dilay weliba usii fakasho oo sameeyey walaalkiisa oo qabta oo dhahay askariga wax laga qabta oo markii dambe la qabtay barnaamijyadii martida mikrofoonka cawayska washington iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida waxaa noo akhrinaya nuur xasan nuur
dowladda soomaaliya ayaa khafiifisay bandowgii xilliga habeenkii saarnaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka kaas oo hadda xilliga uu bilaabanayo laga dhigay siddeedda fiidnimo halka uu awal ka bilaaban jiray toddobada fiidnimo taliyaha booliska soomaaliya jenaraal cabdi xasan xijaar oo shir jaraa'id galabta ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay inuusan bandowga qaban doonin dadka waddooyinka socda goobaha caafimaadka dadka wax iibsanaya iyo kuwa hor fadhiya guryahooda tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii uu maanta magaalada ka dhacay banaanbax ay dhigeen dad ka cadhaysan dil uu xalay askari ka tirsanaa ciidanka dowladda uu u geystay laba qof oo rayid ahaa intii lagu guda jiray xilliga bandowga dilkaasi oo sida la sheegay ay ku go-een wiil dhallinyaro ahaa iyo hooyo umul ahayd ayaa ka cadhaysiiyey dadka ku nool muqdisho taliyaha ciidanka booliska soomaaliya ayaa arintaasi uga jawaabay xilka qaadis uu ku sameeyey taliyaha booliska ee degmada boondheere najiib carab oo qaabilsanaa aagga uu xalay dilka ka dhacay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay inaysan jirin caddayn muujinaysa in dadka qaaday covid nteen ay leeyihiin unugyada ka hortaga cudurka ee ka ilaaliya in qofkaasi uu mar kale soo rito coronavirus warbixin ay soo saartay jimcihii ayaa w h o uga digtay dowladaha qaar ee soo jeediyey in ay shahaadooyin u sameynayaan dadka kasoo kabsaday covid nteen taas oo u ogolaanaysa inay shaqooyinkooda dib ugu noqdaan ama ay safar geli karaan iyagoo aaminsan inuusan covid nteen mar kale ku dhici karin hadalka w h o ayaa lagu yiri isticmaalka shahaadooyinka noocaasi ah waxa ay kor usii qaadi karaan khatarta ah in ay isqaadsiinta cudurka ay sii socoto dhanka kalena tirada dadka guud ahaan caalamka uu ku dilay cudurka covid nteen ayaa sabtidii maanta kor u dhaaftay laba boqol oo kun oo qof halka dadka uu ku dhacay cudurka ay gaareen ku dhowaad laba milyan oo ruux meelaha uu kusii kordhayo cudurka coronavirus waxaa ka mid ah markab kuwa dalxiiska ah oo laga leeyahay talyaaniga kaas oo ku sugan hadda xeebaha dalka jabaan markabka oo lagu magacaabo costa atlantic ayaa kusii jeeday dalka shiinaha oo uu rabay in dayactir lagu sameeyo hase yeeshee waxaa loo weeceeyey magaalada nagasaki horaantii sanadkan saraakiisha gudaha ee markabka ayaa waxa ay ku waramayaan in ugu yaraan koob iyo sagaashan qof oo ka mid ah shaqaalaha markabka laga helay covid nteen ugu dambeyntiina dowladda venezuela ayaa sheegtay in markii ugu horreysay muddo labaatan sano ah uu qiimaha shidaalka dalkeeda jimcihii shalay barmiilkiiba uu ka hoos maray toban doolar wasaaradda saliidda ee dalkaasi ayaa sheegtay in laga soo bilaabo isniintii ilaa jimcihii uu qiimaha shidaalka barmiilkiiba uu ahaa toddobaatan iyo nus lacagta yuwaanta shiinaha oo u dhiganta sagaal doolar iyo sagaashan sinti oo doolarka maraykanka ah tani ayaa ka dhigtay hoos u dhici ugu weynaa oo ku yimaada qiimaha shidaalka venezuela tan iyo sanadka kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo sideedii markaas uu barmiilkii uu gaaray sagaal doolar iyo labaatan iyo sideed senti tan iyo sanadka labada kun toddoba iyo tobankii dowladda madaxweyne nicolas maduro ayaa qiimaha saliidda dalkeeda u adeegsanaysay lacagta yaanta shiinaha beddelka doolarka maraykanka ee awal ka adeegsan jirtay waxay arrintan uga cabanaysaa cunaqabataynta dhaqaale ee uu maraykanka saaray warkii caalamka waa naga intaa
aad baad u mahadsantahay kaas wuxuu ahaa nuur xasan nuur oo warkan u akhrinaya aan ku bilownay meelo ka mida magaalada muqdisho waxaa maanta isugu soo baxay boqolaal dadweynea oo caraysan oo ka mudaaharaadayay dil xalayta uu degmada boondheere ee magaalada muqdisho uu ka geystay askari ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya waryaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixinta noo soo diray
fowdada daaya walaalayaal fowdada daaya fowdada ha la daayo aan ismaqalno fowdada ha la daayo aan ismaqalno fowdada ha la daayo waa boqolaal ka mida dadka muqdisho kuu soo baxa waddooyinka waaweyn ee magaalada waxay ka qon yihiin dil xalay fiidkii askari ka tirsan ciidamada booliiska u geysta laba qof oo shacabaan banaanbaxayaashu waxay gubayeen taayaro waxay tuurayeen dhagxaan waxaana sidoo kale dhulka ay soo dhigeen sawirada madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ee ku hardhanaan magaalada meelo ka mida gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamed maxamuud cumar finish ayaa tegay meelaha qaar wayse ku adkee dadku inay dhegaystaan dadweynuhu aad u caraysnaa ayaa dhegaysa diida hadalka gudoomiyaha meelaha qaar waxay tuurayeen dhagxaan waxaan usoo banaan baxay inaan xaafadan nagu dilo aanu kaafuran anoo imaada xaafadda nagu dilo gabadha iyadoo dhardha ii dhaqdhaqanaysa alaab la dilay oo umulaysa oo toban beri dhala ayaan usoo banaan baxay wiilkii wadnahay uga dhacday askariga oo dilay weliba oo sii fakasho oo sameeyey walaalkiis oo qabta oo dhahay askariga laga qabto markii dambe la qabtay maxayna u qabatay saas arrinka oo xaafadii waa amarka waaba qaadanay maxaa xaafadda nanukaa daba imaadona nagu dilay ولداد عبش بدنا كتبينا سان ما قبت عنشورة بحيوينا ورا مسكي مساكين نهي عنشورة نقل قادة وحي عسر الدين وتقع سنتا ما أنت مدن مدحوين وهذه قدرتها مرستي اللي بدي قبل سدع بريد لنا ورا سدع بريد تريدي انتك شقيسا لا إله إلا الله أنا معلم. ولا مالك اللي بدورة بورك عمر كويا لغن واجع جع انت كادك كإهل ما أنت نادا كوسو صعنا مدن مدحوين إنه وناجي wanaagga waa jecelnaa wixii wanaagsan waan jecelnaa mudana madaxweyne waxaan u naafoowo anay qaranka soomaaliya waay soomaaliya inay sii jirtaa jeclahay hana dudumin war haddaa curanna war haddaa curanna hana dudumin ilaahay saacad inaanay istaagi doon waa nala dikraa waxay xasaradeena u kacsantaa maanta mudana madaxweyne gabarii wiilaa dhintay waxayna ku dhinteen gacanka gardaranaa dishay waxay halleeya male shacab waay waraa midi xataa ma wataa midi qofaa midi wadanoo la dilaa intaa lagu arkay waraa kuwa bustooladaha istoo dadka dilaya la raadsano askarta inay wax dilaan hadday rabaan kuwaasa dilaan shacabka dowladda ku tahay in la dila haddaa xukmisa waa qaldantaa looma fikiri miya gudoomiyaha gobolka ayaa la hadlay boqolaal ka mida dadkan wuxuu hoosta ka xariiqay haddayna gacanta lagu hayo askariga dilka geystay wuxuu xusay isagoo ku dhan ah dadweynaha inay maxkamad la istaagi doonaan askariga dilka geystay reer muqdisho dareenkooda sida ay u muujinayaan waa uga mahad celinaya dhacdada xala dhacday waa mid aan idinla wadaagayno xanuunkeeda mar haddii aan idinla wadaagayno waa tallaabaha aan qaadnay ayaan idiin sheegaynaa tallaabaha aan qaadnay dhacdadii xanuunka lahayd ee xala dhacday tallaabaha aan qaadnay ayaan idiin sheegaynaa xalay si mas'uuliyad darro ah si mas'uuliyad darro ah ayaa laba qof oo shacaba wuxuu ku dilay askari booliis ah askariga booliiska ah ee dilay shacabka soomaaliyeed laayey ayaan askariga dilay dadka waxaa loo qaaday xabsiga ayaa loo qaaday arrintaasna waa loo daba taagan yahay ciddii amartay iyo isagaba tallaabo cad ayaa dawladdu ka qaadaysaa adinka mas-uuliyiintii dadka la dilay aniga ii imaanayaan ayagaa maxkamadaynaya ninka dhibka dhigay ayagaa maxkamadaynaya qoysaska la dilay qoysaska laga dilay dadka iyo aniga oo isku safa ayaa maxkamad la fuulayna waxaan rabaa mar haddii intaasu dhacday madaxda dawladdu sida aan u muujinayo ayay ila qabaan oo aniga ayaa codkooda ku hadlaya tallaabooyinka kale ee khaladaadka ah oo aan ahayn tii xalay oo keliya ayadana dawladdu way ka fadhidaa go'aanaa laga soo saari doonaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa soo hadal qaaday bandowga caradu ka dhalatay dhammaan waxyaabaha bulshada xadgudubka ku ah oo ay ka mid tahay oo ay ka mid tahay bandowga ay ka mid tahay cadaadisyada faraha badan arrintaas dawladdu talay ka leedahay go'aanno ayaana ka soo bixi doona go'aannada soo bixi doona aan dhowrno qaybo ka mid a magaalada muqdisho maanta waxaa gilgilo banaanbaxay ay sameynayeen boqolaal ka mid a dadka muqdisho meelaha dadku iskugu soo baxeenna waxaa ka mid a isgoyska jubba iyo fagaaraha darjika daaqsoon degmada boorneer waxay ahayd meelaha ugu badan banaanbaxuu ka dhacay waana halka xala dilkuu ka dhacay cabdulqaadir okey v o a muqdisho dhinaca kale waxay maanta maalintii labaad ee bisha barakaysan ee ramadaan u ahayd hal dhibic siddeed bilyan oo muslimiinta dunida ku noolaa sanadkan wuxuu kaga gedisan yahay sannadihii hore xanuunka coronavirus darteed oo loo xiray masaajido iyadoo dhaqaalahana uu saameyn adag ku yeeshay bandow ayaa lagu soo rogay dadka oo aanay meelo kale ka afuri karin islamarkaasina ay jiraan caqabado kale oo bulshooyinka soo wajahay wariyaha v o a zaynab abuukar maxamed ayaa warbixinta arrintaasi ku saabsan waxay ka soo dirtay magaalada muqdisho
iyadoo maanta ay tahay maalinta labaad ee bisha barakaysan ee ramadaan ayaa waxaa laga dareemayaa suuqyada magaalada muqdisho dhaqdhaqaaq ganacsi dadka ayaa si weyn ugu adeeganaya suuqa kuwaas oo iibsanaya waxyaabaha ay afurka ugu talagaleen inkastoo mashquul xoogan uu ka jiro suuqa haddana waxaa sare uu kaca ku yimid qiimaha maciishada quutul daruuriga ah oo ay dadku si aada u isticmaalaan xiliyadan oo kale waa tan haweeney ka mid ah ganacsatada suuqa degmada xamarweyne oo v o a ugu warantay kororka qiimaha maciishada ku yimid wixii qaalwaay saafbariis ah tomikow toman oo ahaa jira hadda maxaa kacaya tomaniyo saddex tomaniyo afar say dadka u kala u imaandaran yihiin sokortoo kaleenta loor waayo iida labaatiyo shan labaatiyo shan bar saasii maraysa awiil labaatan iyo koow labaatiyo lama hadday qaalowda labaatiyo lamay ahaa jirta saliidoo kale labaatan la toman shan doolar oo ahaa jira haddana labaatiyo shan doolar baasto oo makarooni oo dadka si fiican u jecel yihiin lixdoole baraa lagu cuni jira toddoba doolar saddex sinti waa dheerdheertoo kaleento lixdoole baraa lagu cuni jira toddoba doolar waa timirna waa ka daran tahay iyadana xasatada oo waaweyn oo magaalada wax keensayso dekadaha oo laga soo deynayo nin meeshaan joogo wax ma haysto wixii loo keeno haystaa sidoo kale waxaa sare u kac laga dareemayaa qiimihii hore loogu iibin jiray qudaarta nuucyadeeda kala duwan oo ka mid ah waxyaabaha loogu isticmaalka badan yahay inta lagu jiro bisha ramadaan sida uu v o a ugu waramay mid ka mid ah ganacsatada aan kula kulmay suuqa xamarweyne magaceyga waa maxamed ciise muusudaarta ganacsi haddaan ka hadlo hadda xidhiga hadda aan taaganahay waxaan ku jirnaa laba marxaladood oo aad iyo aad u sii xun midda koowaad waxa waaye xagaa roobaa da'ey yacnii badacadii dhoweyn laga soo qaaday roobaa da'ey roobkii da'ey yacnii gaari ma loo haayo badacdii meesha iskaga buloliyey ee karoonaa jira lama ruux misla joogs kar saddex ruux misla joogs kartaa la yidhi bandoo waa jira dadkiina yacnii kasyaray dhabdhab si saa isla markii waa cararaayaan nin joogi kar male khudaar haddii guud ahaan lagala hadla la yidhaahdo ma laga hadli karo waxaan laga hadli karin dadkii ab lacag haysana ma qiimaha hadda waa sare u kacay xabadda qaar mid waa saddex door mid waa laba door mid waa afar door cimbah toban sideed toddoba lixa u yar kumbaay waa afar kun shan kun lix kun saddex kuna u yar bambeelna waa toban sideed toddoba lixa u yar kumbaa toddoba kun lix kun shan kun afar kuna u yar liin dhanaanta kiila waa hal doolar ficadii dhana kore u kacday xaggiya gaari aan lahayn badeecdii xag waa ka yar tahay kistii imaatana
sare u kaca ku yimid raashinka xilligan lagu jiro bisha ramadaan ayaa saameyn ku keentay qeybaha bulshada gaar ahaan dadka danta yar oo markii horeba ay xaaladu ku adkayd
inuu wax walba ilaahay noo soo raqiisiyo madaxweynaha uu noo dadaalo uu wadanka noo kala furfuro ummadooga naga qaado bisha barakaysan ee ramadaan ayaa sanadkan kusoo beegmaysa iyadoo soomaaliya ay la tacaalayso cudurka covid islamarkaana dowladdu ay bandow kusoo rogtay habeenkii magaalada muqdisho si looga hortago faafitaanka korona taana waxa ay saamaysay isu socodka dadweynaha iyo ganacsiga qaybihiisa kala duwan salaad maxamed faarax waa ganacsade dukaan ku leh muqdisho waagi hore rabadaanadii hore ganacsi waa kala socday wax walbaa socday ama cabitaan haato ama cana haato ama bagaash haato wax walbaa uu ganmayey oo magaalo uu jawigeedu kala socdo dad kuu imaanayo dad kuu soo gelayo ummaddu faraxsan tahay bay ahayd tanna wax kuu imaanaya wax kuu soo gelaya midna male iyo wax gadmay midna maalinta wax dhici karta inaana laba dolar aana gadin saan u furo qiimaha maciishada ka waran wixii dekedii ka go'an yihiin oo caishadu waxay ku raqiistaa ama isbedel ku gelin inay dekedii ka soo degayso inay kala socoto wax soo degaya male wax imaanaya male wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya oo soo saartay go'aano ku aadan masaajidada muqdisho ayaa bulshada amartay in guryaha lagu dukado salaadaha cishaha iyo taraawiixda inta lagu guda jiro xiliyada bandowga culamaa udiinka soomaaliyeed ayaa walaac ka muujiyey bandowga xiliga habeenkii nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi waa imaamka mid ka mid ah masaajidada muqdisho culays weyn baa jiro taraawiixdii tukashadeedii iyo salaadihii cishaha iyo xilligii ramadaantoo la rabay cibaadada in la badiyo ayaa welwel weyn jiraa hay-adaha dowladda oo isbarbar socda oo qaarkood ayna laga yaabo sidii loo baahnay inayna u kala amar qaadanaynin baa jirta hase yeeshee go'aanka wasaaradda anagu waan qaadanaynaa qasab bayna nagu tahay laakiin welwel baan waxaan ka qabnaa booliska iyo heedahan amniga oo qaarkood iyagoon wasaaradda soo marin ay gacandhaaf samaynayaan oo imaamyadii masaajidada ay amrayaan inay masaajidada xiraan culayskaas weyn baa iska jira laakiin awaamirta wasaaradda waa qaadanayna tallaabooyinka looga hortagayo cudurka korona ayaa sidoo kale saameyn ku keenay maqaayadaha cuntooyinka afurka sameeya iyo kuwa xiliyada habeenkii furnaa waxyaabahaad afurka samaynaysaan maxaa ka mid ah waxaa ka mid tahay sambuusiga burka bajiyaha kabaabka kutiliitiga iyo mashmashka waanu ku qasbanna adiga magaciisa allaaday dadka afurka hadda adiga doondoonaya in adiga magaciisa alla intaan waqtigii la gaarin adiga inaan usiidi diyaarino marka ma idinku filan tahay shanta galabnimo iyo toddobada fiidnimo waa iska dareemi kartaa waqti yar waay marka waxyaalaha adiga waqtiga lagu yani lagu diyaarinayan adiga yani markay ugu yartahay waxay u baahan tahay shan sac iyo lix sac ay u baahan tahay aadayna ugu yartahay laakiin haddii dowladdii saas adiga ay tiri yani amardiido ma noqon karna insha allah adiga kulley waa dadaalaynaa insha allah si kastoo ay ahaato sare u kaca ku yimid qiimaha raashinka suuqyada muqdisho ayaa kusoo beegmaya xili dowladda ay dhowaan qiimo dhimis ku samaysay maciishada quutal daruuriga si looga hortago koror ku yimaada qiimaha maciishada oo aysan saameyn ku yeelan qorshaha looga hortagayo cudurka korona islamarkaana ganacsatada uga digtay in ay kordhiyaan maciishada waqtigan xaalada adag uu dalku ku jiro seenab abukar maxamed v o a muqdisho haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka iyo cabdiqaadir maxamed cabdulle
kulanti wacan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonkood ka dhegaysataan idaacadda v o a toddobaadkan barnaamijka martida waxaynu ku eegi doonaa dowladda soomaaliya waxay magaalada muqdisho ku soo rogta bandoo wakhtigiisuo bilaabanaya toddobada fiidnimo waxaa lagu guda jira xilliga bisha barakaysan ee ramadaan dadka magaalada intooda badan waa dayan marka loo eego kuwa ku jira xaryaha barakaca daruufahaasoo dhan ayaa xilligan u baahan sidii loo gudbi lahaa maadaama dadka ay sooman yihiin barnaamijka waxaa marti noogu ah gudoomiyaha bulshada rayidka soomaaliyeed cusmaan muxudiin shaatax aad baad u mahadsan tahay bandowga la soo roga marka hore bal si kooban noogu sharax sida u saameynayaa dadka magaalada
bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa horta waa idii mahadcelinaa v o a fursaddan aana siiseen tan labaad marka hore waxaan jeclaan lahaa inaan ramadaan kaream ummadda soomaaliyeed aan halkan ka dhaho runtii bandoogan oo magaalada lagu soo rogo waa mid la xiriira si loo xakameyn lahaa cudurkan covid nineteen oo runtii aada la wada socotaan inuu adduunka oo dhan saameyn culus uu ku yeeshay mana aha mid gaar u ah hadda soomaaliya oo meelo badan ayuu dadku lagu soo rogay inay guryahooda joogaan
waxaad ka mid tahay guddi qaran oo arrimahan si joogtaa kaga hadla ra-isul wasaaruhu guddoomiye u yahay waxaa laga hadlayana waa dadkay noloshoodii laakiin xaloo kale musiibaa dhaca dad baa dhintay maxay tahay mas-uuliyadda laska weydiiyey runtii shirkeeni xale waa waa lagu soo qaaday dhacdadii xalay dhacday oo taliyihii ciidanka booliiskana waa ka warbixiyey gobornatoriyihina waa ka warbixiyey runtiina wax aada loo wada xumaaday ayay ahayd waxaa leeyahay horta allah u naxariisto dadkii ku geeriyooday meeshaas waxaad moodaa dadku soomaaliyeed waa dad dhowr iyo muddo soddon sano adiga dagaalo kusoo jiray iyo dhibaato muddo dhowr iyo labaatan sano waxaad moodaa inay ahayd meel maamul dowladeed oo xoog leh aanu qatalin dhaqankii dowladnimadii iyo isku xirkii dowladnimadii iyo shacabkii caqabad badan inay weli ka taagan yihiin dadku marka wacyigooda in kor loo qaado oo la gaarsiiyo inay fahmaan walwal kasta ama dowladda ay qabto ama xaalad kasta wadanka markaas ka jiro waxaa moodaa inay aada maarata u liidato arrintaaseeto dhinacaas oo wacyigelinta iyo dadka fahamkooda waxaana dadka ka dhex guuxaya dhibaatooyinka ay soo mareen kaas oo aada moodo inay dadku ay gaarsiiyeen inay wada naqdaan dad dhinac negativeka oo aada u badanta energyga oo negativeka aada ayaa wadanka ugu badan yahay dadka si u fikirayaan o dhan waxaa waaye waxaad moodaa si oo oo runtii wixii caadiga ahaa jirene waxay naqdeen waxaan caadi ahayn waxaan caadi ahayn caadiya naqdeen waxaana waana waana dabcadaha lagu garto wadamada dagaalada ka dhacaan ama dadka dhibaatooyinka fara badan soo maray waana turaamo maskaxdooda ay ku reebteen dhibaatooyinkii lasoo maray marka iyadoo taa ay jirto ayaa haddana waxaad moodaa marmarka qaarkood ciidamada habkay u dhaqmayaan inaanan dadka loo arkin dad noocaas inay yihiin loola dhacamo si dad normal ah waxaa taas dheer ciidamada naftirkooda dadka ah ayaaba ka mid ah dadka ka guuxayaan dhibaatooyinkaasito lasoo maray maskaxdooda ka guuxayaan dhalinyaray u badan yihiin badanaa dagaaladan ay ku wada koreen intaa waxay arkayeen xabad wax lagu xalinayo tababarada la siiyo way ka dhiman tahay tababarka dhinaca maskaxda ah runtii marka bandooga lasoo rogay ee loogu talagalay in lagu xakameeyo cudurkan runtii aniga muhiimadiisu uu leeyahay maxaa yeelay waa muhiim in cudurkan la xakameeyo balse meesha dhibka ka taagan waxaa waaye sida loo hirgelinayo bandooga dhaqangalkiisa sida loogu shaqeynayo ciidamada la rabo inay fuliyaan oo aan tababar gaar ah hadda aan la siinin oo cudurkan adduunka meel kasto ciidamadooda tababar gaaraa la siiyey sida loola macaamilayo dadka dadku meel kastoo waxay ka keeneen reactiona ka keeneen diidmay ka keeneen in guriga ay joogaan way ku wada adkaatay soomaaliya maba kusii jirtaba dhaqankeena maba ahayn aan guryaha sii joogo balse ciidamadooda dadka waa la tababaray tababar dheeraada la siiyey sida dadka loola macaamilayo sida dadka loola xiriirayo waxaad moodaa ciidankeena inaan saas tababarkaasiita aanan la siinin sida dadka loola macaamilayo sida bandooga loo fulinayo waxaa kaloo oo meesha ku jirta oo aada muhiim u tahay in bandooga naftirkiisa aada loo qeexo oo la yidhaahdo bandooga wuxuu quseeyaa qeybahaasuu quseeya kuwa laba saddex afar shanuu quseeya inta inta kasoo harta bandooga ma quseeyo si dadkii u ogaadaan waxay xaq u leeyihin waxay xaq u lahayn ciidanka naftirkooda bandooga ilaalinayo ay ogaadaan ay fahmaan waxa ay fulinayaan sharciga u ogolaanayo wuxuu sharciga u ogolaanayn bandooga marka waddanka bandooga laga yaqaan waa bandooga amniga waan gartay laakiin markaad fiiriso daruufaha dadka magaalada ha noqdaan danyarta ama dadka caadigaba toddobada fiidnimo in bandow muqdisho aad ka hirgelisaan oad go-aankaas gaartaan waxaa ka dhasha oad u jeedaan oo dhimashaa dhalatay dadkuna su-aalay ka qabaan marka ma jirin miyaa waddo kaloo mari karayseen
runtii aniga ma aaminsani in hadda qabshada dhacday oo because of bandowga ay ka dhalatay laakiin waxay ka dhalatay dadka bandowga inay fuliyaan la rabay oo ciidamada habkii u isticmaaleen awoodda ayay ka dhalatay waana ta la raba meesha in laga sameeyo sharaxaad dheeraad ah ciidamada habkii ay u dhaqmaayaan oo bandooga u fulinayaan waa in aada ay u fahmaan dadkuna ay fahmaan waa ta hore kugu sheegaba wuxuu ku habboonaa in dadku guryahooda joogaan maalin iyo habeenba balse maadaama aan hadda aan duruufaha jira awgeed isa joogi karin in habeenkii bandooga lasoo rogo waxaa la socotaa magaalada bandoog habeenkii waxaa badan social activityga badan oo aada u fara badanoo oo runtiina ah meelaha oo bahalka aada keeni kara kusii faafo marka waxba waxbay dhaantaa in habeenkii la joojiyo oo maalinka dadka la ogolaado waxay ku timid runtii duruufaha jira ayaa sababay wax kasta waxaa ka muhiimsan laakiin habka loo fulinayo bandoogi kaas ayaa aada u baahan in runtii waan gartay dowladaha waaweyn ee adduunyadu dadkay taageeraan dhaqaalay ku bixiyaan si nolosha dadka saameynta covid nineteen ku yeeshay ay usoo usoo kabaan soomaaliya dowlad weyn oo hadda dhaqaale bixinaysa kama jirto khalisoon baa lagu jiraa bulshadu dareenkiina ama ama falalinta bulshada dadka in la caawiyaa ma socdaan shirarka dhacaya dooduhu qayma ka yihiin dadka in la caawiyo
waa mahadsan tahay abdulqaadir runtii dooda ah in dadka la caawiyo habeen kasta waa laga hadlaa prime ministerkana aada buu arrintaas uga hadlaa dowladdana saddex wasiir oo wasaaradood ayay u xilsaartay oo ah wasiirka arrimaha gudaha wasiirka qorsheynta iyo wasiirka masiibooyinka maareynta masiibooyinka ayaa loo xil saaray inay ka shaqeeyaan sidii dadka horta loo caawin lahaa laakiin waxaan kuu sheegaa diinteena islaamkana way na faraysaa markay masiibo saan camal ay dhacdo in dadku iyaga isku gurmadaan masiibadan cudurkan dadku waa yareysanayaan way sahlanooyaan waxaase moodaa inuu yahay dhibaato wadankan kusoo kordhay sida adduunka uu u saameeyo waa laga yaabaa saameynta adduunka ku leeyahay mid ka duwan in anaga lagu leeyahay sidaad la socotaan marka muhiimadda ugu hiinsan waxay tahay maadaama aan dad islaam nahay dadka inay iscaawiyaan la dagaalanka cudurkan ama aragtida cudurkan laga qabo inay ahaato mid mas-uuliyad wadareed ah oo cid kasta oo maanta soomaali ah inay mas-uuliyaddaas ay qeyb ka qaadato bulshada qeybtee doontaa kaga jirto inay u aragto cudurkan inuu yahay mid dhibaato ku ah dadka oo sidii loo xakameyn lahaa ama talo ka geysto ama gacan ka geysto marka ma filayo inay dowladda keliya hadii lagu haleeyo in dadkii aada loo caawi karo laakiin hadda ganacsatadiina rabto gacanay ka geysteen barnaamij cusub ay bilaabeen oo shirkii markii la yiri qorshe keyaan ay keeneen oo laleeyahay afuri walaal oo rabaan inay hedgeliyaan
xaggee ka sameynayaan
hadda qorshihiisii iyo balaankiisii la wadaa laakiin waxay reesgareeyeen lacagihii oo oo hooshiis ay ku bilaabi lahaayeen ayay reesgareeyeen sidoo kale hormuud foundation iyadan waxay bilaawda qorsho ay dadka ku caawinayso oo iyadoo qayb ka ah barnaamijka ganacsatada haddana inay hormuud ahaan ay sameyso marka runtii shirkii dooda ku saabsan dadka in la caawiyo mobilisation badana laga sameeyey oo hadda wacyigelin badana laga sameeyey qorshahan waxa uu yahay markii ganacsatada iyo dowladdu wax isku keenaan kadib inay international community na dhahaan waxay noogu soo dari karaan lagu soo daro si dadka loo gaarsiin doono meelaha challengeska caqabadaha ka jiro waaye iyo inay dadkii right people dadka saxda ah inay wax gaaraan laakiin qorshahaas wuu jiraa in dadka wax la gaarsiiyo oo la caawiyo runtii waa mid meesha ku jirto arrintan iscaawinta dadkana ka timaado waxaad og tahay dadku waa isku tiirsan yihiin reeray la afuraan meelaha dadkaan la hadalnay hadda qaarkood oo warbixino ka sameynay way adagtaa marka loo eego waktigan toobada fiidnimo iyo meelaha fogfoga dadku isku dhex maraanoo guryaha isku tiirsana marka miyay dhalan kartaa fursad ka duwan tan in laga bedelo toobada fiidnimo oo sideeddii horeba la geeyo si dadku balfa u helaan fursad ay ku afuraan guryo u tagaan kadibna guryada ay ku laabtaan maadaama dadku dan dayr u badan yihiin
horta wax kasta waa waa waa suurtagal balse waxaa muhiim ah mar kastaba mas-uuliyadda kaa saaran dadka taxadirkooda iyo ilaalintooda in la tixgeliyo ma sahlano in dad la yidhaahdo guryihiina jooga ha soo bixina dad shaqey jira la yihahdo ma shaqey kartaan guryihiina jooga oo aan maaragta mushaar xafiis oo guryahooda lagu sii iiwaana shaqo socon waa la socotaa cudurkan inuu saameyn ku yeeshay dhinacii dhaqaalaha inuu saameyn ku yeeshay dhinacii bulshada iskuulaadkiyaa la joojiyey go-aano adaga waxaa la qaatay oo runtii aanan la filayn inay la qaadan karo ama ay imaan karto marka arrinta bandooga runtii aniga waxaan qabaa haddii wax lagu xakamey karo in dadku dulqaad badan muujiyaan dadku inay dulqaad badan muujiyaan aana loo arkin go-aan ciida dowladda ay dan ku danaysanaysa ama danteeda ku gaaraysa ee loo arko go-aan in cudurkan lagu xakameynayo cudurkan haddaa adiga ka badbaaday waxaa ku dadaashaa walaalka inuusan ku dhicin maaha oo keliya ina adiga aad iska fikirto marka waa mas-uuliyadda ku saarna waxay tahay inaa aadna isxakamaysid oo is ilaalisid qofka kalena aad ka ilaalisid
mar kastoo yimaada gaab dowladda xaggeeda dadka barashar gruubka oo dadku eega waa bulshada rayidka waxaa dhacaya qolaysada bulshada saaran cidda matalaha ka ahoo meelaha dowladda u jooga adinka marka culayska haddaad aragtaan dhacaya daruufo walba ha jiraan covid saab u yahay meesha xaggee laga aadaya
bulshada aniga waa matalnaa oo inaan danahooda ilaalino oo culeysada soo fuulan aysan qaadi karin laga kafiifiyo wixii cabasho ah ama ama dantooda ay bulshada ku jirtana aan gaarsiino dowladda waa waxa anaga aan doorkeena uu yahay runtii waana sababta hadda aan uga mid nahay guddiga qaran oo ka hortaga cudurkan inaan ra-yiga iyo culeysada jermeesha aan ka sheegno marka confusionka ah xaggee laga aadi doonaa iyo walaaca la aadayo waa runtii aada u weya annaga walaaca aan qabno waxa ugu weyn waxay tahay in cudurkan intii adduunka dhan ka dhamaado oo soomaaliya kusoo haro ee markaa annagana la takooro la yidhaahdo qof soomaaliya kasoo baxdo nooma imaan karto mana la aadi karo ilaa cudurka laga dhameeyo soomaaliya horta walaacaas walaac weyn oo aan qabno waayo dadkanu inay ku baraarugaan aaday muhiim u tahay maxaa yeelay ma aaminsani iyo iyo xergab waaye cidkaa yeelaysa ma laha haddii adduunka intay la dagaalamaan ay xakameeyaan oo ka dhammaado oo soomaaliya uu kusii dambeeyo waxaa dhici doonta in soomaaliya la takooro oo laga takooro adduunka intiisa kale la yidhaahdo cudurkaas ayaa ka jira dadkaas nooma imaan karaan oo lagala dagaalamay labadaas cabsi weyn ayaan qabnaa adaa soo koobaya dhimashadu way kordhaysaa waqti waqti ka dambeeya warbixinaad heshaan ka hor in dadku aysan helin marka meelaha ugu badan sababta ma la ogaaday dhimashadu hadda ay kor ugu sii socoto xilli bandowguna u hirgala
runtii weli wacyigelinta ayaana dadka si fiican u wada gaarin walow meelaha qaarkoodna ay gaartay meelaha qaarkoodna aysan dadka weli aysan gaarin dhimashaduna hadda dadna waxay usoo report gareeyaa isbitaal martiina oo laga warhaya waxay u dhinteen dadna xaafaday ku dhimanayaan oo aan la aqoon sababtay u dhimanayaan dhinacaas hadda waxaa la go-aamiyey in laga bilaabo daato laga aruuriyo oo la ogaado sababaha dadkaasi u dhimanaya in lasoo ogaado xaafadaha weli shaqadii laraba lama qaban oo dhinaca gobolka banaadir ayaa u xilsaaran oo la rabaa in arrintaas shaqo badan ay ka qabtaan maadaama gobolka uu leeyahay degmooyinkii xaafada ay leeyihiin xaafadihii ay leeyihiin laaman ay u sahlan tahay gobolka banaadir inuu ogaado shaqadaas weli soo dhammaystimin ilaa hadda tirada dhimatada waa naloo soo gudbiyaa laakiin waxaa naloo soo gudbin saddex maalmood ka hor ninkii dhintay iyo saddex maalin kadib ninka dhintay hal guri ka wada dhintay xiriir ka dhexeeya in cudurkaas uu markaas yahay cudur familkaas dhan ama xaafadaas oo dhan saameeyey arrintaas ilaa hadda shaqadaas lama qaban waana shaqo aada muhiim waa in la ogaado maxaa yeelay waxaa arkaysaa in hal guri laba qofood wiig gudihiisa laga laga laga dhintay
guud ahaanna intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka martida mikrofoonka uu toddobaadkan marti noogu ahaa guddoomiyaha ururada bulshada rayidka soomaaliyeed muqdidiin cusmaan shaatax intaan kulmi doono barnaamijkan lamida nabadgelyo
haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka cawayska washington waxaa soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobadaan idinku haya ad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dood dhex maraysa coronavirus iyo weliba kaduudiye muddo kooban gudaheed waa adigan kadeedo karantiilka geliyo dadkii kala kaxeeye maxaa tahay karonow war cusub wuxuu yidhi karonana horta kuma aqaanee su'aal haygu kadinine kaaganila hadlayow marka hore kumaa tahay kaduudiya wuxuu yidhi
waxaa kaloo aad maqli doontaan qayb kale oo ka mida taariikh faneedka allah u naxariistee maxamuud ismaaciil xudaydi qofkii inuun kaman inuu barto doonaya qofkii inuun inuu macaansado uu garanayo macaanka kaman tumidiisu waa xudaydi wuxuu noqonayaa albaabka la maray
sidoo kale waxaa barnaamijka aan ka madhnaan doonin qaybtii halabuurka iyo heesaaga iyadoo caawana aynala caweyn doonto miyuu as yahay miyuu madow yahay ma akhtar baa ma buluug baa weligayba hinaasa maan arkin dee wax ilaahay lagu mahadnaqo soo maaha dee haa anigu raalliyaan ahay waa fanaanada nimco yaasiin caraale oo marka laga yimaado hinaasahaasi sidoo kale ay nala wadaagi doontaa suugaan amaba hees ay qaado oo iyaduna ku saabsan isla hinaasahaasi naadiga marabtood beryaxanu guurmaagan tahay ayaana maqlay sheekado naftaydu la maagante muxuu xaalkaagu yahay muxuu xaalkaagu yahay inaan marta tuuroon masayra miyaad rabtaa
barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal dhowrkii bilood ee u dambeeyey waxaa dunida ku faafay islamarkaana saamayn dhinacyo badana ku yeeshay xanuunka covid sagaal iyo toban ee uu dhaliyo amaba uu keeno coronavirus kaasoo dunida qofku haddii aanu ku dhicin ugu yaraan uu magaciisa maqlay xanuunkan oo ah mid guud ahaan dunida ku cusub ayay soomaalidu maqalkiisa iyo weliba waayihiisa la wadaagaan dunida inteeda kale hase yeeshee waxaa jiray xanuuno hore soomaalida ugu dhici jiray oo inkastoo aan diraasad caafimaad oo rasmiya lagu samayn qaybo dadka ka mid ah ee ay sheegaan in calaamadaha qaar ay wadaagaan xanuunka covid sagaal iyo toban waxaana xanuunadaasi ka mid a xanuunka ay soomaalidu u taqaana kaduudiye hore ayaa loo yidhi colka warafma lagu dayay ee marka aynu ka soo tagno talooyinka caafimaad ee dadka ehelka u ah ee ay bixinayaan ayaa bulshada kalena qofba geestiisa uu ka istaagay waayaha uu soo kordhiyey xanuunkan abwaan cismaan cabdulaahi guure waa abwaan iyo weliba saxafi ku nool magaalada muqdisho islamarkaana gabay ka curiyay dood dhex maraysa xanuunka covid sagaal iyo toban ee uu keeno coronavirus iyo weliba xanuunka kadudiya oo hore soomaalidu isaga u taqaanay waxaana abwaankuu magaalada muqdisho ugu warramay waryahayaga xasan kaafi qoyste korona iyo kaduudiye waxaa igu dhaliyey marka koowaad hadda kahor waxaa jiray oo kasii horeeyey oo aan filayo inay ahayd laba kun toban iyo afartii berigaas oo kaduudiyaha ugu horeysay soomaaliya ayaan waxaan doonsiiyey kaduudiye iyo daacoon marka dad badana hadda markii karoonihii ay la yaabeen ayaa haddii alla kuuroya waxay dhaheen war maxaad u aamusantaha guurow aanfadan cusub oo karoona la yidhaah oo hadda timid waxaa kaloo ayadana igu sii dhaliyey karoonaha oo dad badanu ay siday doonaan u fasirayaanoo qaarba haddii alla kuuroya meeshay rabaan ay la aadayaan marka inaan bal haddii alla kuuroon yahay fariimaha warbaahintu ay gudbiso iyo cudurkan inuu yahay cudur haddii alla kuuroon yahay aan cidna dhaafaynin oo aan cid gaara u imaanin oo aan cid gaara u socon oon cid gaara loola jeedin oon cid gaara wadan inuu yahay tahay masiiba haddii alla kureya aadmiga aan cidna dhaafayn inuu yahay inaan muujiyana waa aan rabay oo dhinac wacyigelin uu ka yahay kaduudiya waa nin loo kalo asagu soomaaliya uu ku egyahay ninkaana waa nin caalamiyaoo weliba bilo gudaheed caan ku noqday waa tahay waxaan kaa rabaa marka inta aan gabay ahaan aanan dhegaystayaasha u saarin bal doodu siday u dhacayso qaab sheekaa haddaad noogu sheegto ereyada iswadaarsanaya waxa waaye kaduudiya dooda bilaabayo wuxuu leeyahay war karoorow waad cusub tahay hadda dunida timid haddana adduunkii oo dhamaad kala xirtay oo ummadii oo dhan karantiil aad geliso caradii waad jahwareerisay siday wax kaa yihiin karona hadlayo wuxuu leeyahay war haddii kaagan ila hadlayo maba ku garanaye kumaa tahay horta isu kay sheeg markaasuu leeya war cudurkaa da'weyn oo muddo soo jiray aan anigu ahay siday wax kaa yihiin caradii waad qaribtay kana wuxuu leeyahay weligay kuma aanan maqal saxaafaduna kuma werin marka ninyow malaha waxaa tahay haddii alla kuu roon yahay fidhiid geeska afrika ku go'doomay anigu isku fac ma nihino nin caalamiyahan ahayoo adduunka dhan ayaa layga yaqaanaahe idaayow leeya marka waa dood labadaas dhex maraysa laakiin aakirkii xalka ayay haddii alla kuu roon yahay imaanaysa waa tahay marka muxuu ku bilaabayaa kadoodayuhu
kaduudiyuu wuxuu ku bilaabayaa haddii alla kuuran yahay ama dooda dhamwa ay ku bilaabanaysaa oo aan ku bilaabayaa
adduunyada kadeediyo kurba iyo dhibaatiyo kaar lagama waayee dad hadduu kaftami jiray ama muran kilkili jiray ama uu ka siiyo maag karkabiyo colaadiyo fidna huruda kici jiray kalkan duul kalaa yimid karooniya kaduudiye dood kulu dhex taallo midba kaalin sheegto iskosanaya weeye rabbi yaa kariimihe ka dhegaysta sheekada kollay waa kudiyo kaar dadka koonka joogiyo koobka isku haysto midna nama kalkaaline kaftankiiyo ujeeddada doodda qodobka koowaad kaduudshaa bilaabo wuxuu yidhi karoonow inta cudurkadiida leh qaaxiyo karoodiyo kasar iyo cagaarshow dhiikariyo jadeeciyo kalamiir iyo daacuun kaniiciyo abbooliyo kaygan kula hadlaayo dadka kuraya waayeel kalxamaha ka jebi jiray kula yaabnay adigee horta yaa ku soo diray afarta koole dunidan aadmigii ku noolaay waa adigan kurbeeyo wada kiisay uunkee miyaan xeer ku qabanayn muddo kooban gudaheed waa adigan kadeedo karantiilka geliyo dadkii kala kaxeeye maxaa tahay karoonow war cusub wuxuu yidhi karoonana horta kuma aqaanee su'aal haygu kadinine kaaganila hadlayow marka hore kumaa tahay kaduudiya wuxuu yidhi cudurkaa horreeyo soomaalidu ka saydo kuunyadiisa caanka la yidhaa kaduudshiyo duq kabiirahaan ahay wuxuu yidhi karoonana soori waanu ka xumahay maanta ka hor kaduudiye kama maqal adduunyada saxaafaduna kuma werin kaduudiya wuxuu yidhi kama waalin dunido ma kooraysa farasko degdeg koonfur iyo bari kuma qaadin duulaan kadinkana ma dhaafine ii warran karoonow kabiir waaye joogiyo lama qariyo kaadire fidhiid aan kacayno addimadu kogeen iyo makaslaan hurdaa tahay kaduudiya wuxuu yidhi sheekadu karoonow kaftan way ka weyntee kiiska hayska waaline ka jawaab su'aalaha kunturaadda yaa qaba wuxuu yidhi karoonana inkastoon kormeer iyo ku mashquulsanahay howl haddana kuma yasaayee dadka yuu ku jiraba kaaradhiga sugaaye bal warkaaga soo koob ha ka badin hal iyo labo aye kaduudiya wuxuu yidhi waayahee karoonow wadammadii kub weyniyo kasmo iyo dhaqaaliyo kartida sheega jirayoo muruqoodu kuusnaay hadday xabad kaniino kaarjabina gebigood maanta keeni waayeen kollay waa cibaaro gabollaysma dheeree dadku ma isku kiisba ma inta kibirtay noolaha cudurkeena geliyo kadab goynayaa tahay makacaan safmaraho kulligood addoommada wada koobayaa tahay ma kiimi ka bislaato aadmigu karsheenoo kabtii loola jeediyo ka wareertay jahado la kiraysa baa tahay ma duray lagu kadsoomo goofi laga cabsoodiyo kaba jinni gashadayoo kiish beena qaato karood laga dhigaa tahay hergebkibrey miyaa tahay mise bele ka qira wey ma kiis laga badbadiyo miidiyuhu kordhinayo siyaasadu kabayso kursi lagu ilaalsho koor lagu xidhaa tahay mise baas la koriyo dan lay soo kabeexdo kaalmo iyo dhaqaaliyo kaala lagu aruursho kasab lagu rabaa dhegaystayaal aad bay u mahadsan yihiin abwaan cismaan cabdilaahi guure iyo weliba wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste waxaana naga xasuusina gabaygan oo aada u dheer inaan idinka baqashiinay qayb kooban dhegaystayaal intiinni la socotay barnaamijyadii hore cawayska washington waxaynu ku soo qaadannay qayb aanu kaga hadlaynay taariikhdii allah u naxariistee marxuum maxamuud ismaaciil xudaydi taariikhdaas oo uu inooga warramayo brofeser axmed ismaaciil samatan oo isagu bartay maadada dhaqaalaha iyo siyaasadda hase yeeshee wax ka ururiya taariikhda xudaydi waxaana qaybtan oo ah tii ugu dambaysay uu inagula wadaagi doonaa waxaa lagu xusuusan doona xudaydi iyo weliba aragtidii uu ka haystay fanka soomaalida xudaydi alla ha u naxariistee wuxuu ahaa qof aada u fikrad dheer marka aniga saddex qodob buu ila wadaagay in fanka qiimihiisu uu ku fadhiyo isaguna uu ka shaqeeyey intii uu noolaa toddobaatankaa sannadood inta ku dhow ee fanka uu ku dhex jiray kow faa'iidada ugu horraysa fanku uu keena buu yii markuu dhabta yahay waa run sheeg waa in runtu ay ka soo baxdo run lagu hadlo iyo run la dareemo labadaba ta labaad faa'iidada labaad ee fanku uu leeyahay waxa weeye wanaag inuu had iyo jeer iyadoo qadhaadhka iyo dhanaanka adduunyada la macnaynaya haddana wanaagu had iyo jeer in halka loo socda ay tahay ta saddexaadna waxa uu yidhi waa quruxda wax ishu ay qaban karto oo isha u naxariista xudaydi taas ayaa ahayd dadaalkiisu waay haddaynu soo qaadano saxan horeba u tilmaanay de wuxuu ku soo noolaa deegaano kala duwan dee fankiisu markaynu idhahno dhinaca somalilan buu tegey markuu carabaha ka yimi haddana jabuuti buu tegey haddana koonfurta uu ku noolaa haddana qurbuhu uu soo gudbo haddana ku noolaa intaa mu'alifiin kala duwan buu la soo shaqeeyey oo raggii hore waaweynaa iyo weliba dee dhallinyaradan dambaba ha noqotee iyaga kuwaasi aragti nooceeya ayuu ka haystay se muxuu kaaga sheegay horta qofka ugu horeeya ee uu ii magacaabay ee sanka aada mooday inuu albaabkiisa furay oo balwada waxa la yidhaahaa keenay waa nin magaciisu imika au dadka fanaaniintu ay aada u yaqaanaan oo la yidhaaho cabdi sinimo oo beri hore dhintay cabdi sinimo waa ninkii albaabka balwada iyo fanka furay dadkii waaweynaa ee safka hore soo fadhiistay taariikhda marka imika la qodo xudaydi wuxuu ku leeyahay dadka mu'alifiinta ah amba dee xaal abuurka ah riwaayadaha sameeya heesaha dejiya ee midhaha abuura dadka waaweynuu farta ku fiiqi jire safka hore soo fadhiista way badan yihiin laakiin waxaa ka mid ahaa xuseen aw faarax cali sugulle xasan sheekh muumin oo yidhi wuxuu ahaa nin geesiya oon cidna ka gaban laba riwaayadoodna mar qura qori kara xasan sheekh muumin hadraawi oo maanta weli inoo nool oo dee wuxuu abuuray maanta buugag waaweyn laga qoray maxamed cali kaariye yamyam iyo nin laga yaabo dad badani inay iloobeen wakhti horena dhintay laakiin majaajalada marka laga hadlayo aada moodo qof la mid ihi inaanu soo marin dadkeenna xagga fanka iyo abuuridda majaajalada oo magaciisa la odhan jiray cabdilaahi cabdi shube dadka caynkaas ayuu ii magacaabay waagaag dee marka la yidhahdo fanka soomaalida dabcan isagu dee ilaa toddobaatanaya sano ayuu kusoo jiro oo ku dhadhow markaad eegto dee marka laga soo qaaday xilligii waana qaaday un ama dee uu noqday xilli dahabiya fanka soomaalida soo maray oo toddobaatanadii wixii ka dambeeyey ilaa sideetanaadkii intii wixii sagaashanaadkii ka horreeyey oo dee uu fanku aad u hana qaaday kooxo badan baa samaysmay oo waaberiya oo kale hadday noqoto hadday ifti noqoto hadday noqoto kooxo badan baa jiray durdur hadday noqoto uu la shaqeeya kooxahaasi badankooga koonfuruu ka shaqeeyey oo dhinaca soomaaliya waqooyiguu ka shaqeeyey dhinaca somalilan iyaga fanka muddadaasi fankaasi hana qaaday iyo marxaladaha soo maray maxaa isaga iyo fankaasi aragtida ka dhexaysay maxay dee taariikhdaasu aad bay u balballaadhan tahay maanta ma soo wada koobi karno waxyaabaha laakiin xudaydii au ii calaamadiyey aniguna researchkaygii aan ku arkay muddo iminka laga joogo toban sannadood hadday u yar tahay waxa weeye horta kharashka ugu weyn iyo investmentka ugu weyn ee dowladii ay geliso fan soomaaliyeed ilaa lixdankii waxa ugu xoog weynayd dowladdii maxamed siyaad bare taa waa la isku daraacay waanaad arkaysaa kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdankii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo siddeetankii lix iyo siddeetankii xoolo badan baa la geliyey weliba tobankii sannadood ee ugu horreeyey xoolo badan baa la geliyey sidii af soomaaliga qoridiisaba xoolo badan loo geliyey marka masraxii muqdisho ku yaalay wuxuu noqday meel weyn oo adduunyadu iskugu timaado fanaaniintu iskugu yimaadaan oo qurux badan ee shiinuhu dhisa wakhtigaas fanka soomaalidu cirka ayuu galay inkastoo qayb ka mid ihii ay iska ahayd propaganda madaxweynaha waddanka wakhtigaa jooga lagu ammaanayay oo waxoogaa ay yara naaqusaysay dee fankii oo nadiif ah ka labaad wuxuu xudaydii farta iigu fiiqay oo uu yidhi dadka soomaalidu ee geeska ku nool khaasadanna wixii jamhuuriyadda soomaalida wakhtigeegii laba ayaa wax wal wax badan bay wadaageen wuxuu yidhi markay noqoto xagga riwaayada abuurka ereye abuurka codka intaa markaad iswada raacayso dad ka yimaaday somaliland amba gobolkii waqooyi ee jamhuuriyadda soomaalida ayaa caan ku noqday oo aad iyo aad halka arrintaa uga soo dhalaalay markay noqoto muusicga abuuridiisa oo castro ballaadhan la samaynayo ee instruments qaybo badan laysku keenayo amba qofku goonidiiba u tumayo arrintaa xagga muusicga abuuridiisa iyo isku dubaridkiisa waxaa hibo gooniya ula ahaa buu yidhi dadka soomaaliyeed ee khaasatan jamhuuriyadda xaggeegii koonfureed ka yimid ayaa ayaa ayaa awoodu lahaa dad buu halkaa ka magacaabay uu leeyahay yacni muusiga siday u sameeyaan ay u tumaan wax cajiiba ayaa ahayd waxaa ka mid a xuseen baajuni nin la odhan jiray waxaa ka mid a axmed naaji waxaa ka mid a jim sheekh muumin waxaa ka mid a daa'uud cali masxaf oo dhowaan dhintay dad caynkaas ayaa ka soo baxay iyo qaar badan oo kale macaw oo dhexda yartumi dhex yarta tumi jiray dad badan oo caynkaas xagga muusiga koonfurta wadanka jamhuuriyadda soomaalida dadka ku nooli waxay noqdeen dad aad iyo aada ugu horeeya oo caan ku ah ugu dambayn haddaynu eegno brofesore muddadaa dheer buu kusoo jiray fanka aragtidaasu ka qabay fanaaniinta iyo hal abuurada iyo musishanadaasu la soo shaqeeyey jiilkii hore waa la joogo uu la shaqeeyey jiilkii dhexe waa la shaqeeyey kii dambe hadda jooga xilligan uu geeriyoonayna waa la joogo dee hadda bilo ka hor baaba xaflad weyn loo qabto uu la joogay maxaa lagu xusuusan doonaa maxamuud ismaaciil xudeydi anigu saddex amuurood baan markaan dersay xudeydi in badanna aan la sheekaystay muddo imika ku dhow sideed sannadood saddex amuurood baa ii soo baxay kuwa yar yaroo kale way jiraan laakiin saddex ayaa ii hilaacay markaan aada u dersay kow dee tumidda kaman sida loo tumo iyo quruxda ka soo baxda markuu tumayay ka dhab tahay yacni waxa weeye qof taariikhda halkaa safka ugu horeeya ka galay waa lagu xusuusanoo qofkii inuun kaman inuu barto doonaya qofkii inuun inuu macaansado uu garanayo macaanka kaman tumidiisu waa xudaydi wuxuu noqonayaa albaabka la marayo ta labaad xudaydi wuxuu ahaa oon ku bartay aniguna dadkuna ay igu sheegeen qof qalbigiisu ballaadhan yahay ilbax ah deeqsinimaduna ay aada iyo aada ugu weyn tahay xaggiisa dadnimadiisu wanaagsan tahay dadka qadariya si wanaagsan ula socda afkiisana xumaan badani aanay kasoo bixin buu ahaa ta saddexaadees xudaydi lagu xusuusanayaa waxa weeye qof soomaalidu noocay doonta ha noqotee soomaali qofku hadduu yahay jacayl gooniya u haya si gooniya u xushmadeeya xaqdhowra ayuuha waa arrimaha loo baahan yahay in la soo celiyo dadnimadaa guud ee ummadda soomaalidu ay wadaagto xudeedina taasi markhaati buu ka ahaa sidana wuu u noolaa intii ilaahay nafta u siiyey saddexdaa amuurood baynu ku xusuusan karnaa xudeydii laakiin dee dad badan oo iyaguna isaga yaqaana ayaa in kale ku dari kara
haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kale oo ka mida waraysigii ay barnaamijka cawayska washington siisay fanaanada nimco yaasiin caraale iyadoo fanaanadu magaalada hargeysa ugu warantay wariyahayaga sagaal mustafa xasan nuur wagaag nimco heestaasi haddaynu intaasi kaga nimaadno heesahaagu runtii ma kala dhacaan jacayl bay u badan yihiin maxaan idhahdaye mid xataa hinaasahabaa jirtay mid shakigaad ka samaysay baa jirtay heesuhu way fara badan yihiin jacaylkaad u badan tahay haye
miyuu cas yahay miyuu madow yahay ma akhtar baa ma buluug baa weligayba hinaase maan arkin dee wax ilaahay lagu mahadnaqa soo maaha de ha anigu raalliyaanahay de maba mabaan arkin baa labada indhood waanaan ogahay dhibkiisa iyo xanuunkiisa dadku ku dhacan waan ugu duceeya ana ilaahay igahayun baan dhahdaa marka horta wax la yidhaahdo ma jecli laakiinse mar baan qaaday hayse masayraa kaasna aniga qisadaygu may dhaceen adoon maaliyo wax dhaqan
madiyo nooltoonahayn miskiinoo faramadhnaa markii aan ka aqbalay adigaa maanta isbedelay inahan mana sheegtoon kumaaga maaan jeclayn laakiin samir ba iska jiraa ina adiga maarabtood beryahan guurmaagan tahay ayaani maqlay sheekado naftaydu la maaganta muxuu xaalkaagu yahay muxuu xaalkaagu yahay inaan marta tuuroon masayra miyaad rabtaa anigana ima khusayso laakiinse waa true story waa true story ha waa qiso dadkale ku dhacda
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan tan iyo intaynu toddobaadka xigay isugu imi doona barnaamijkan oo kalea waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi wuxuu gabagaba u ahaa idaacaddii cawaysnimo oo halkan si wada jira idinkala soo codsiinayeen ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan tanii kulanti dambe waxaan idin leennahay ramadaan mubaarak